madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed faroole ayaa sheegay in maamulkiisu uusan samayn wax muddo kororsi ah balse keliya ay dhammaysanayaan shanta sannadood ee xilkaasi loo doortay dhinaca kalena jenaraal cabdilaahi siciid samatar oo ka tirsan mucaaradka puntland wasiirna ka soo noqday maamulkaasi ayaa v o eda u sheegay in madaxweyne faroole keliya loo doortay afar sannadood taasi oo caddaynteeda la hayo doorashadiisana ay goobjoog ka ahaayeen siduu sheegay odayaal coqaal iyo madax kala duwan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada washington inoogu diyaariyey waryaheenna maxamed cabdi sandheere madaxweyne faroole oo maalmahanba ku sugnaa magaalada boosaaso ayaa ka hadlay arrimaha hadda taagan ee siyaasadda maamulka puntland madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo qaaday dad uu sheegay inaanay ku habboonayn hogaaminta puntland kuwaasoo sheegay inaanay kalsooni isku qabin annagu wixii aan qaban karo waa qabanayna wixii aan qaban karinna aanan qaban kari weynana waa waxaan waxaan sheegayno ay noo geysteen sida kuwa qaylqaylaya meelahaan aad aragteen oo hal qofa oo micno samaynaya ama magac dadkaa kulawsa ku jirin oo qaylqaylinaya aad aragteen yayn isticmaalin qaarkoodna taarikhdooda waa la yaqaanaa kuwa kalena waa wax ka baqaaya mujtamaca ka baqaaya beri nidaamkaa la doortay oo axsaabta badan oo nin walba codkiisa dhiibanayo oo dhallinyaradu ay jaaniska koowaad ay leedahay iyo dumarku madaxweynaha oo ka hadlayay xilliga doorashada ayaa sheegay in maamulkiisu uuna wax muddo kororsiya samaynin waxaana dadkii uu la hadlayay uga digay in haddii hannaanka xisbiyada badan loo gudbi waayo ay sii jiri doonto soo xuliddii ay odayadu soo xuli jireen mudanayaal aan karti badan lahayn
waxaanu kororsanayna maba jirto hata runtaa idiin sheegay shanta sanood nala ku doortay baanu dhammaynayna haddaad axsaabta idinku hibgelin weydaan haddee waxaad ku noqonaysaan odayaal inay idiin soo dhegedhegeeyaan maalin walba mid caataa oo aan meel gaari karin waan waxba idin taray inta shaqaynaysa waa intii xoogaaga isdhaantay marka waxaan rabnaa inta aan shaqayn karinna in fiican in lagu bedelo oo wax shaqaynaya ay wada noqdaan oo weliba dhalinyaro noqdaan oo mustaqbal wada yeeshaan oo dalku hadda jiilba jiilba bedelayaaye aan wixii aan uga tegi lahay ay samaysmaan jenaraal cabdulaahi siciid samatar oo ka mid a siyaasiyiinta ugu cadcad puntland sheegayna inuu yahay tartamo xilka madaxtinimo ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii madaxweyne faroole jenaraal samatar oo idaacadda v o a la hadashay isagoo ku sugan magaalada qardho ayaa sheegay in madaxweyne faroole una xaq u lahayn muddo kororsiga uu ka hadlay madaxweynuhu hadba hadalkiisu waa isburinaya baryahan dambe oo dhan hadalla aan laaqi ahayn oo burinaya ayuu ku hadlaa kii ugu dambeeyey hadda wuxuu yidhi waxaan leeyahay waxaa lay doortay shan sano annagu meel shan sano lagu doortay ma ogin runtii marka loo hadlo waxaan ognahay in la doortay labadii kun iyo sagaalkii gorwol lagu doortay sideedii january baa la doortay waxaan ognahay marka afar sano in la dhaariyay anigu wasiirka amnigaan ahaa waxaa joogay goobdoogayaal badan oo isima ku jireen waxaa joogay madaxweynihii hore hadda dhintay ee federaalka allah unaxariista cabdullaahi yuusuf intuba dadkaas oo dhan kulle markhaanti bay ka ahaayeen waxaa yaalla codkiisii iyo dhaartiisii inuu la afar sano leeyahay marka meel shan sano lagaga doortay anagu ma ogin waa uu kaga riyoonayaa shan sano wax la yidhaaho afar sano weeye mandeedkiisana wuxuu ku egyahay labada kun iyo saddex iyo tobanka toddobada january ayuu ku egyahay madaxweyne farol ayaa kulankii shalay ka sheegay in lagu kalsoonaado sanadka uu maamulkiisu sheegay inuu ku soo dhammaystirayo hannaanka xisbiyada badan isagoo sheegay in maamulkiisu uu kaalin ka qaatay kabixitaanka xilligii kumeel gaadhka ahaa iyo soo dhisidii dowladda federaalk ee soomaaliya taasina ay tusaale cad u tahay in sanadka hadhay uu hannaanka xisbiyada badan ku soo dhammaystirayo waa waxay leeyihin hal sano ma lagu dhammayn karayaa adaabtan oo maxaa lagu dhammayn weynay tii ka weynayd oo xamar oo dhibaatadu haysatay oo aanu saddexda shir ugu dhignayn puntland oo laba shiro annagu aan hogaaminayno ugu dhignay addis iyo nairobi oo dastuurka aan ugu samaynay oo ay madax maanta kuleeyihin oo ay kumeel gaar ka baxeen oo maanta dastuur federaal la yidhaahdo lixdii qaybooda ka shaqaynaysay qaybta ugu muhiimsan oo howlwadeenka ahayd oo kharashkeeda gelisay oo dhulkeeda ku martagelisay oo ammaanka sugtay puntland bay ahayd idinkaana awoodda iska leh koowaad sidii lagu hirgelin lahaa axsaabtii hadda waa la bilaabay in la furo la dhammaystiro guddigii gacanta ku hayay oo annagu hawshaan ku wareejinay baan anagu taageeraynaa iyo idinka iyo annaguba bisha meyo soo socota ayaa dhaci doonta insha allahu tacaala doorashadii dowladaha hoose annaga intayada kalena markii la gaadho sanadka soo socda aakhirkiisa haddii aan wax fiican qabanayn annagaana dooranaysa haddii aanna nacdaanna kuwa kalaa dooranaysa laakiin ciddii nabadeli lahayd oo lagu aamina dalkaa la rabaa inay timaado dhinaciisa jenaraal cabdulaahi siciid samatar ayaa sheegay in maamulka puntland uu ahaa mid ka mid a saxeexayaashii roodmaabka hannaankaas oo dowladda soomaaliya ay kaga baxday xilligii kumeel gaadhka ahaa taasina ayna mudnaan gaara siinayn in madaxweyne faroole iyo maamulkiisa heer middaa iyada anigu ka hadlimna dad badan baa ka shaqeeyey isaguna rag dadkaasu ka mid ahaa hadda ma taagna roadmap oo dowladii federaalka waa dhisantahay ma taagna isaga waxa weeye waxa doortay shicibka doortay waa puntland mooye puntland buuna u yahay deegaamada puntland buuna madaxweyne u yahay meel kale lagama dooran mandatekiisina waa hore waataan u sheegay afartaa sano mooye afartaa sano hadda wuxuu doconaya shan sano ninkaan ujeedadooda shan sano leeyahay see lagu aamilo lama aamini karaba waayo ninku markuu sharciga aaminsan yahay oo nidaamka aaminsan yahay baa wax loogu dari karaa oo wax muxuu ahaa oo la aamini karaa wuxuu leeyahay ilaa wa ilaa waxa weeye sanad baan leeyahay wuxuu leeyahay waxaan waa axsaab baan samaystay ciisa uu leeyahay waxaa ka mida wix alla wixii dawladda ugu shaqaynayay baarlamaankii muxuu ahaa askarihii ilaa biyotoonigii baa ayuu samaystay uu leeyahay cisbi ilmaha yar baa garan kara inay tahay laygu shugo weeye marka adeer wax lagu aamini karo maaha dimuqraadiyadda puntland kama jir waxa ka socda oo dhan hadda waxa weeye saxafiyiinta baa la hela caburis baa ku jira haba yaraatee wax dimuqraadiyad oo hadda cabdiraxmaan xaggiisa lagu aaminaya iyo wax aminaada oo dadku ay ku aamini karaan ma jiraan hadalkan madaxweyne farwale ayaa imanaya iyada oo muddo toban cisho ka yar ay ka hadhsan tahay xilligii ay mucaaradku sheegeen inay tahay in doorashada puntland la qabto waxaa kale uu hadalkani imanaya iyada uu qabsoomi waayey kulan ay doonayeen in odayada dhaqankee puntland ay ku qabtaan magaalada garowe ee xarunta puntland
wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaasi magaaladan washington inoogu diyaariyey